فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaaliyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dal ka mida kuwa dhaca jasiiratul carab oo dadka asal ahaan ka soo jeeda iyo kuwa soogalootiga ah ay badan yihiin dadka soogalootiga ah waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada lixaad ee taxanaha fasiiru waa maxay cilmiga musdalaxulxadiid faa'iide intee la-eg ayuuna leeyahay warbixin ayaad dhegaysan doontaan maxaan ka naqaanaa taariikhda imaamul albani muxadidkii casrigan ee howlaha waaweyn ka qabtay cilmiga xadiidka warbixin ayaan idiin soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada toddobaad ee taxanaha gargaarka degdega ee uu soo jeediyo mid ka mid a dhakhaatiirta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ka horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dal ka mida kuwa dhaca jasiiratul carab oo dadka asal ahaan ka soo jeeda iyo kuwa soogalootiga ah ay badan yihiin dadka soogalootiga ah waxaad kaga bogan doontaan xalqada lixaad ee taxanaha fasiiru mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya
الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله قدر waa dowlad carbeed oo ka mid ah dowladaha dhaca bariga jasiiratul carab wuxuu dalkan ku yaalaa koonfur galbeed aasiya garabkana waxay ku haysaa gacanka carbeed caasimadda dalkan waxaa lagu magacaabaa magaalada dowxa wuxuu xaddhuleed la leeyahay dhulka xarameynka ee uu ka taliyo maamulka ala sacuud halka xuduud beenaadna uu la wadaago dalalka imaaraadka carabta iyo baxrayn oo iyaguna juqhraafi ahaan ka mid ah kuwa dhaca dhulka jasiiratul carab horaantii qarnigii labaatanaad ee milaadiyada wixii ka dembeeyey markii ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta wuxuu dalka qadar noqday maxmiyad hoos tagta dowladda ingiriiska ilaa ay gaartay xornimo ku sheeg sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii milaadiyada qoyska alathaani ayaa maamula dalka qatar kaasoo bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad ka soo tegey magaalada ashiiqar ee dhulka najdi oo hadda ka mid ah dhulka uu ka taliyo maamulka ala sacuud nidaamka maamul ee waddankan ka jirana waa mid dhaxaltooyo ku dhowaad saddex milyan oo ruux ayaa ku nool dalka qatar wuxuuna ka mid yahay waddamada ugu dadka yar marka laga hadlayo dowladaha khaliijka dadka asal ahaan dhulkaasi u dhashay ayayna tiradoodu gaaraysaa saddex boqol iyo siddeetan kun halka inta ka soo hartayna ay yihiin dad ka soo jeeda waddamo kale balse qaatay dhalashada dalka qatar markaa dib loo raaco taariikhda muslimiinta wuxuu dalka qatar ahaa xarun iyo goob lagu xanaaneeyo fardaha iyo geela markii dambena wuxuu ka mid noqday goobaha caanka ku ah ka ganacsiga lu'lu'a iyo dhaymanka maadaama uu dhinaca ku hayo badda qabaa'ilka ku nool dhulkan hadda loogu yeero qatar waxay ku tilmaanaan jireen waagoodii hore liifka ama shiishka kutubta qadiimiga ah ee laga qoray dhaqannada iyo macaajimta waddamada ayaana lagu xusay magaca qatar wuxuu dhulkan martigeliyey loolana u dhexeeya qabaa'ilkii carbeed ee isku haystay xukunka qabiil welibana wuxuu doonayey inuu noqdo cidda iska leh amarka iyo talada dhulkan xataa dowladihii reer galbeedka gaar ahaan gumaystihii bortiqiiska ayaa mar la wareegay qatar waxaase markii dambe ka kiciyey ciidamadii cuhmaaniyiinta ee ka soo weerar tegay turkiga iyaguna kuma sii nagaan xukunka dhulkan oo waxaa ku kacay qabaa'ilka halkaasi degi jiray oo diiddanaa cuhmaaniyiinta gaar ahaan salaadiintoodii dambe tan iyo wixii ka dambeeyey xurnimo kusheegii ay gaartay qatar waxay heshiis iskaashi difaac la gashay dowlado ay ka mid yihiin ingiriiska maraykanka iyo faransiiska dalkan ayaana waxaa ku yaalla mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee uu maraykanku ku leeyahay jasiiratul carab oo ah saldhigga alcudayd kumanaan askari oo ka mid ah ciidamada maraykanka ayaa deggan saldhiggan waxaana yaalla boqolaal ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee fuliyaddu qiimaha ka dhanka ah muslimiinta qatar oo aan lahayn ciidamo awood leh ayaa jiritaankeedu wuxuu ku tiirsan yahay ciidamada shisheeyaha qoyska talada haya ayaana ka mid ah dadka aadka ugu dhow aqalka cad ee looga taliyo maraykanka kunsagaalboqolsagaashaniyoshantii xamed ibnu khaliifa athaani ayaa talada dalka qatar la wareegay kadib markii uu casilay aabbihiisa khaliifa tallaabadan ayaana waxaa xamed ku taageeray dowladaha reer galbeedka gaar ahaan faransiiska xamed ayaa qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo uu hawiyada reer qatar kaga fogaynayo islaamnimada wuxuuna xilligiisa qoray dastuur wadci ah oo lagu dhaqo dalka halka dumarka loo oggolaaday inay ka qayb galaan codbixinta iyadoo dhanka kale dalka laga oggolaaday in kiniisado laga furo sannadkii labada kun iyo siddeeddii ayaa kiniisaddii ugu horraysay laga furay qatar tan ayaana sababtay in dad badan oo nasaaro ah ay soo degaan waddanka qaataana dhalashada dalka qatar sidaasi ayayna ugu tunteen hadalka nebiga salaallahu calayhi wasallam ku sheegay inaanay laba diimood ku kulmaynin jasiiratul carab iyo amarkiisii ahaa ka saara mushrikiinta jasiiratul carab qatar waxay ku lug lahayd duulaanadii ciraaq iyo afghanistaan iyadoo dhinaca kale ka mid ah dowladaha uu maraykanku kala tashado siyaasadda burburinta caalamka islaamka kaalin weyn ayayna ka qaadataa waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada marka laga hadlayo habmaamulka gobollada dalkan wuxuu qatar u qaybsan yahay ilaa siddeed gobol oo kale ah ashimaal alkawthar umusalaal addacayn alrayaan addawxa alwakra iyo ashaxaadiyah masaaxo ahaan dalka qatar wuxuu ku fadhiyaa kow iyo toban kun shan boqol labaatan iyo kow kilomitir oo iskuweer ah waana mid ka mid ah dalalka ugu masaaxada yar marka laga hadlayo guud ahaan jasiiratul carab iyo dowladaha dhaca ee toddobada dal ka kooban
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysaneysaan waa maxay cilmiga musdalaxulxadiid faa'iide intee leeg ayuuna leeyahay waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen yaasir cabdalla اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور cilmiga musطalaxul xadiidka waxaa lagu qeexaa inuu yahay cilmi lagu barto xaaladaha sanadka iyo matniga si loo kala ogaado in xadiidka la qaadanayo iyo in la diidayo faa'iidada uu leeyahay cilmigan ayaana ah mid weyn oo qofka barta wuxuu kala garan doonaa xadiidka saxan ee ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo midka aan jirin ee lagu been abuurtay suubanaha sala allahu calayhi wasalam
صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور xadiidku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah matni iyo sanad sanadku waa silsiladda iyo taxnaha rag wariyey xadiidka ilaa laga gaarayo matniga waxaana laga faa'iidayaa in lagu barto xaalka xadiidka iyo inuu yahay mid la qaadan karo sax ah iyo inuu yahay mid daciif oo laga tegay matniga waa halka uu ku dhammaado sanadka oo xadiidka tusaale markuu bukhaari raximahullahu tirinayo magacyada mashaayikhdiisa ilaa laga gaarayo saxaabiga odhanaya waxaan xadiidkan ka maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa sanadka halka matnigana uu yahay hadalka uu ku dhawaaqay rasuulka sala allahu calayhi wasalam قيا بالعلم نحو النجم المزدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور ragga sanadka ku jira waxaa laga baarayay inay leeyihiin ceebo iyo dhaliilo keenaya in warkooda lagu kalsoonaan waayo halka matnigana laga fiirinayo inay ku jiraan shaad ama cilad haddii aanu ka hadalno ahdaafta laga leeyahay cilmiga mustalaxulxadiid wuxuu cilmigan ka ilaalinaya diinta islaamka in la qalloociyo ama la bedelo haddii aanu cilmigan ahaan lahaynna waxaa isku qasmi lahaa warka saxan ee sugan iyo midka beenta ee loo tiirinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sidoo kale cilmiga mustalaxulxadiid inoo horseedaya inaan ogaano warka ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo noo horseedaysa inaan ku dayano suubanaha ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إن سألت haddii aanu ka hadalno cilmigan iyo xilliga soo bilowday wuxuu ahaa mid soo jiray tan iyo waagii saxaabada ridwaanullaahi calayhim laakiin ma ahayn cilmi qoran wakhtigii taabiciinta iyo atbaa'u taabiciin ayuu noqday cilmi si kooban loo qoray waxaana ka mid ah kutubta lagu xusay kitaabka alrisaala ee imaamu shaafici iyo ordhaca kitaabka saxiixu muslim وبأوقات سحور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور أنتم اليوم كنبت قد علا فوق الجذوب يا أساس الدين يا صرحنا يا صلب الصخور
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت
barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee taxanaha gargaarka deg dega waxaana inoo soo jeedinaya doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين waxaan halkan ku qaadan doonaa cashirkeenii toddobaad ee buugga gargaarka degdega ah ama fast aid ee gubasho ama banis gubasho waa marka jirka aadanaha uu ku yimaado kuleelkiisi ka badan ee heerkulkani wuxuu marka dhaawacaa maqaarka iyo nudayaasha jirka waana nooc ka mid ah dhaawaca wuxuuna ku yimaadaa taxdir la-aan ka dhalata dabka korontada kiimikada ama radiationka qoraxda intaba wuu ku yimaadaa ee waxaa loo yaqaana marka gubashada asbaabaheed ugu waaweyn ee gubashada marka waxay leedahay heerar ama maaragtaaye darajaad loo kala qaado ayay leedahay gubashada marka saamaysa maqaarka keliyaha ayaa waxaa loo yaqaanaa ilaa dhowr xeer ayay u kala baxaysaa midda magaarka keligeed saam- saamaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa xeerka koowaad ee gubashada ama fast degree banis ayaa loo yaqaanaa midda labaad ee saamaysa maqaarka hoose ee jirka waxaa loo yaqaanaa iyadana xeerka labaad ee gubashada ama second degree banis ayaa loo yaqaanaa midda saddexaad oo oo saamaysa em, layerada oo dhan maqaarada oo dhan saddexda maqaar ee mataqaanaa jirka bani aadamka uu leeyahay saamaysa waxaa loo yaqaanaa gubashada heerka saddexaad ama third degree banis ayaa loo yaqaanaa midda afaraad ee waxay saamaysaa dhammaan maqaarka murqaha iyo nudayaasha ayay u tegaysaa lafta unbaa soo celinaysa waxaa loo yaqaanaa iyadana een, heerka afaraad ee gubashada fourth degree banis ayaa loo yaqaanaa gubashada marka afartaas heer ayay leedahay ee daaweynteeda marka ama sida mataqaanaa loo daryeelo daaweynta ee gubashada ama daryeelkeeda kow ugu horeyn qabooji meesha gubatay adiga oo ku shubayo biyo qabow meesha gubatay ee, waxaad ku shubaysaa haddii aadan helaynin boomaatooyinkii loogu talagalay biyo qabow ayaad ku shubaysaa ee, laba qofka marka uu ku gubto kiimiko waxaa habboon in loo isticmaalo kareem ama boomaatooyin loogu talagalay in la mariyo sababtoo ah kiimikada waxay sii cunaysaa maqaarka haddaan laga gaarin ama biyaa la raacinaya biyo nadiif ah oo qabow haddii la helayo saddex haddii ay meesha bacolo yeelato ama ay biyo gashato ha ka daadinin biyaha kadibna mari boomaatooyinka loogu talagalay haddii aad heli karto haddaadan heli karinna biyahaas qabow unbaad ku shubaysaa qodobka afaraad haddii uu xanuun jiro waxaad siisaa xanuun baabi'iya qodobka shanaad haddii gubashada ay gaarto heerka labaad iyo heerka saddexaad wixii ka weyn waxaad u gudbisaa isbitaal fiiro gaar ah heerka koowaad ee gubashada waa mid oo uun calaamadaheeda ay yihiin maqaarka kore oo soo gaduudata keliya aysan u gudbin maqaarka hoose aysan u gudbin markaas way iska fududahay boomaato haddaad mariso ama biyo ku shubto aysan bocoolo yeelan way fududahay guriga waad ku haysan kartaa laakiin haddii heerka labaad iyo heerka saddexaad ay soo gaarto waxaa si deg deg ah loogu gudbinaa qeybta kugu dhow ee caafimaad ama isbitaal rug caafimaad wixii aad heli karto ayaad deg deg ugu gudbin kartaa gubashada haddii aan la daaweyn ama bukaanka uusan helin daryeel caafimaad ogow waxay keeni kartaa miirbeel ama shoog qofkana laga yaaba inuu ku dheeraado xanuunka saas daraaddeed marka marka ugu horeysa xeerka koowaad aan soo sheegnay hadday gubashada ka weyn tahay xeerka labaad iyo xeerka saddexaad hadday gaarto si deg deg ah ayaad waxaad ugu gudbinaysaa isbitaalka kuu dhow ama goobta caafimaadka ee kuugu dhow calaamadaha nolosha aadamiga ama vital scienska loo yaqaano calaamadaha nolosha aadamiga ah ama bani aadamka waa afar calaamadood waxayna kala yihiin kow temperature oo heerkul ah labo blood pressure oo ah cadaadiska dhiigga saddex pulse rate ama heartbeat oo ah garaaca wadnaha iyo respiration oo ah neefsiga calaamadaha nolosha aadamiga ah waxay u kala baxaan afartaas calaamood marka waxaa loo baahanya qofka inuu fahmo oo gargaarka deg dega ama gargaaruhu calaamadaha nolosha aadamiga uu dadka uu ka fiirinayo waa qofka xanuunsan waxaa laga fiiriyaa afartaas calaamadood sidaas daraaddeed marka waa in la bartaa waa muhiim human body temperature waxaan ku hormaraynaa marka temperatureka ama heerkulka jirka bani aadamka heerkulka ama tembratureka jirka bani aadamka waa qalabka loo isticmaalo cabirka heerkulka jirka uu leeyahay haddaba muujinta kulka jirka aadamiga waxay ku xiran tahay xubinta iyo wakhtiga la cabirayo wuxuuna soo saaraa tiro lagu muujinayo heerkulka jirka sidoo kale heerkulbeega ama lagu cabiro heerkulka jirka waxaa loo qeybiyaa laba qeybood oo kale ah cabirkaas centigrade iyo fahrenheit ayaa la kala yidhaahdaa centigrade iyo fahrenheit waa qaabka cabirka inta badanna waxaa la isticmaalaa centigrade-ka centigrade-ka marka wakhtiga la cabiro ama heerkulka qofka la cabirayo waa goorme kow marka uu si kedis ah u kaco ama uu u dego heerkulka qofka waa la cabiraa labo marka uu qofku dareemo caafimaad daro guud waa la cabiraa saddex marka qofka la siiyo daawooyinka sida tallaalada iyo wixii la mid ah waa la cabiraa afar marka qofka ay ka soo muuqato xumad ama qandho waa la cabiraa iyadana meelaha laga cabiro heerkulka jirka kow afka ayaa laga cabiraa khaasatan carabka hoostiisa oo loo yaqaano oral temperature waxaan lagu hayaa qadar saddex ilaa shan daqiiqa ah labo kilkisha godkeeda oo loo yaqaano axillary temperature ayaa laga cabiraa waxaana lagu hayaa muddo shan daqiiqo ah saddex ilmaha waxaa laga cabiraa dabada muddo shan ilaa toddoba daqiiqo ah ama loo yaqaano rectal temperature waxaan lagu hayaa qadar shan ilaa toddoba daqiiqa ah afar waxaa laga cabiraa sidoo kale heerkulka saracda dadka waa laga cabiraa haddaba heerkulka mararka uu sarreeyo wuxuu gaaraa afartan ilaa afartan iyo labo degree centigrade waxaana loo yaqaanaa hyberthermia markuu kaco marka uu yahay normal caadi ama mid caadi ah wuxuu gaaraa soddon iyo shan ilaa soddon iyo toddoba ayuu u dhaceeyaa degree centigrade waxaana loo yaqaanaa normal temperature heerkulka marka uu ka hooseeyo soddon iyo shan waxaa loo yaqaanaa hypothermia hoos ayuu u dhacayaa waxaa loo yaqaanaa hypothermia waana khatar markuu soddon iyo shan hoos ka maro heerkulka marka uu sarreeyo wuxuu gaaraa afartan ilaa afartan iyo laba degree centigrade oo la mid ah boqol iyo afar fahrenheit ilaa boqol iyo lix ilaa boqol iyo siddeed waxaa loo yaqaanaa hyberthermia casharkeenii toddobaad halkaas ayuu ku egyahay طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار وإن أتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka naqaanaa taariikhda imaamul albani muxadidkii casrigan ee howlaha waaweyn ka qabtay cilmiga xadiidka warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkan cabdalla mukhtaar
sheykhul albaani waxa uu ka mid yahay muxadisiinta u gargaartay diinta islamarkaana juhdiga ballaaran ku bixiyey difaaca sunnada la dagaalanka ahlubidca iyo kuwa hawadooda raaca warbixinteenna maanta ayaan ku soo qaadan doonnaa inshaa allah taariikh nololeedkiisa magiciisu waa abuu cabdiraxmaan naasiruddiin maxamed bin nuux bin aadam bin najaati al albaani waxa uu nacaan ku ahaa naasiruddiin al albaani ثقلاني علماء قد حملوا الهداية معالما للحق يهدي حائر الثقلان waxa uu sheekhu allaha u naxariistee sannadkii kun saddex boqol soddon iyo labadii hijiriyada oo ku beegneed kun sagaal boqol afar iyo tobankii miilaadiyada ku dhashay magaalada ishquudarah oo xilligaasi ahayd caasimadda albaaniya waxaana nicmooyinka uu allaah ku galladay ka mid ah inuu ka dhashay qoys tawaaduc badan oo ahludiin ah waxaana aabbihiisa alxaaji nuux najaatil albaani uu ka soo qalanjebiyey macaahidii sharciga ahayd ee caasimadii khilaafadii cuhmaaniyiinta ee astaana maantana loo yaqaano istaanbuul waxa uuna ku soo laabtay dhulkiisa isagoo bilaabay inuu cilmiga faafiyo dadkana waxbaro ilaa uu ka mid noqday mashaayiikhda ugu waaweyn ee albaaniya safarkii albaani ee shaam axmed zooqo oo sannadkii kun sagaal boqol laba-iyo labaatankii hijiriyada maamulayey dalka albaaniya ayaa bilaabay inuu bulshada dalkaas ku soo rogo nidaamka reer galbeedka isagoo sidoo kale raacaya dhabihii mustafa kamaal ataaturki ayuu soo rogay qawaaniinta wadciga ah haweenka muslimaadka ah ku waajibiyey inay xijaabka tuuraan dhaqanka la qaadanayana uu noqdo mid reer galbeed aabbaha dhalay sheykhul albaani ayaa markii uu arkay dhaqankan xun waxa uu isagoo u cabsanaya diintiisa ehelkiisa iyo ubadkiisaba go'aansaday inuu u hijroodo dhulka shaam waxa uuna tagay magaalada dimishiq ee caasimadda suuriya maadaama uu magaaladaas aqoon u lahaa oo uu soo maray safarkiisii xajka waxa uuna xilligaas sheikh albaani jiray sagaal sano dalabkiisii cilmiga markii ay tageen magaalada dimishik sheikhul albaani waxba kama uusan garanayn luuqadda carabiga waxa uuna bilaabay inuu daraaseeyo carabiyadda waxa uuna qaar ka mid ah culuumta diinta iyo carabiga ka bartay majmuuco ka mid ah mashaayiikhda iyo culimmadii ay asxaabta ahaayeen aabbihiis kuwaasuu ka qaatay funuun kala duwan imaamku waxa uu soo dhigtay dugsiga dhexe isagoo weli dugsiga dhexe ku jira ayuu aabbihiis ka saaray dugsigaas waxa uuna u bilaabay inuu guriga ugu dhigo cilmiga maadaama uu ahaa sheekh faqiih ah halkaas ayuuna ugu bilaabay inuu u dhigo tajwiidka qur-aanka kariimka culumta naxwaha carabiga iyo fiqiga xanafiga ah allaha u naxariistee waxa uu sheekh albaani dalabka cilmiga xadiidka bilaabay isagoo labaatan jir ah kolkaasuu ku saamoobay diraasaadka ay samaynaysay majalladda almanaar ee uu soo saaray sheekh maxamed rashiid ridaa nolol maalmeedkiisii sheykhul albaani waxa uu aabbihii ka bartay qaabka saacadaha loo hagaajiyo taasoo ahayd xirfaddii uu ku shaqaysan jiray ee uu nolol maalmeedkiisa ka soo saari jiray waxaa la sheegaa inuu shiiku laba maalmood uun shaqayn jiray inta kalena uu waxbaran jiray imtixaanaadkii uu shiiku soo maray sheekhu waxa uu bilaabay faafinta dacwada isagoo culimmadii xilligaasi jirtay ee ka shaqaynayey masaaliixda xukuumadda ay aad u mucaaradeen iyagoo dadka ku kiciyey manaabiirtana ku weeraray intaasi kuma kaaftoomine waxa uu arrin ku gaaray inay masaajidda ka manciyaan islamarkaana ay ka hor istaagaan inuu duruus ka bixiyo magaalooyinka dimishik xalab laadiqiya iyo magaalooyin kale ee ku yaala suuriya waxa ay sii wadeen xadgudubkooda waxa ay gaartay heer ay ku been abuurtaan taasoo sababtay in xukaamta carbeed ay xabsiga dhigaan shiikha isagoo muddo ku dhow siddeed bilood ku xirnaa qalcadda dimashik sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii miilaadiyada taasoo ahayd qalcaddii lagu xiray sheikhul islaam ibnu teymiya raximahullah safaradiisii cilmi iyo dacwadeed waxa uu sheikhul albaani galay safarro dhowr ah kuwaasoo ku maray gudaha suuriya iyo waddamo kale waxa uu booqday badi magaalooyin ka kala duwan ee dalka suuriya safaradiisii ka baxsanaa suuriya waxa uu ku tegay waddamada urdun lubnaan kuweyt imaaraadka carabta qatar sacuudiga dhulka la haysto ee falastiin masar morocco sbain iyo waddamo kale isagoona qaban jiray nadawaad cilmi ah islamarkaana su'aalaha uga jawaabi jiray dadka waxa uu allaah waafajiyey inuu ku dukado masjidka barakaysan ee al aqsa wuxuuna macallin ka soo noqday jaamacadda caanka ah ee madiina almunawara halkaasoo madax looga dhigay qaybta xadiidka sanadku markuu ahaa kun saddex boqol siddeetan iyo kow ilaa kun saddex boqol siddeetan iyo saddexdii hijiriyada waxa uu kaloo shiikhu allaah waafajiyey inuu soo nooleeyo sunnooyinkii ay dadku ka haajireen kuwaasoo ay ka mid yihiin in salaadaha ciidda lagu dukado goob musalle ah sunnada salaada taraawiixda in lagu dukado kow iyo toban rakaco xijaabka haweenka muslimaadka ah ka digidda qubuurta oo masaajid laga dhiso laguna dukado iyo sunan kale oo badan waxa uuna sidoo kale shiikhu ahaa mid baac dheer ku leh towjiihinta dhallinyarada muslimiinta sheikh albaani waxa uu caan ku ahaa la dagaalanka tacasubka loo tacasubo madaahibta isagoo dadka ku boorin jiray in wax laga qaato sunnada iyo qur'aanka lana raaco fahamkii salafka hadaladii ay culimmadu ka yidhaahdeen sheekh ibnu baas isagoo ka hadlaya sheikhul albaani waxa uu yidhi ma arag casrigan aynu joogno ruux cilmiga xadiidka kaga caalimsan albaani sheekh ibnu cuthaymiin isna waxa uu leeyahay intaan ka ogahay sheikhan waxaa lagu bartay inuu sunnada ku dadaalo oo bidcada la dagaalamo bidcadaas oo ah mid ku salaysan ictiqaad iyo camal imaam shanqiidi waxaa la wariyaa in isagoo dersi akhrinaya haddii uu soo galo imaam albaani inuu joojin jiray dersiga isagoo salaami jiray ixtiraam iyo weynayn uu weynaynayo darteed xanuunkii sheekh albaani sheikhul albaani allah ha u naxariistee waxa uu maalmihii ugu dambeeyey ee noloshiisa la ildarnaa cudurro dhowr ah waxa uuna ku wajahay sabar iyo ixtisaab aad ayuu u caatoobay jirkiisa waxaana cudurrada ku dhacay ka mid ahaa dhiigyari iyo cudurro kaga dhacay beerka iyo mid ka mid ah keliyihiisa isagoo xaaladaas ku sugan ayuusan shiikhu ka harin mudaalacaynta kutubta taasoo muujinaysa ihtimaamka uu siiyey cilmiga sharciga ah iyo faafinta dacwada geedhida sheekh albaani kadib masiiro dheer oo ay haraysay cilmi dacwo xanuun iyo sabar waxa uu shiikhu geeriyooday maalin sabti ah labaatan iyo labada jamaadul aakhirah ee sannadkii kun afar boqol iyo labaatankii hijiriyada allah ha u naxariisto sheekha hana dejiyo jannaadkiisa hana ka abaalmaryo wixii uu u qabtay diinta iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam
مسجدنا غدا الباني رغم العدا فرساننا لم يرحلوا سرب البزاة سحائب البلدان يا ناصر الدين الحنيف محاربا ومنابذا بذا المضل الجاني وإذا سألت عن الحديث وأهله فاسأل يجبك على السؤال بياني ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا